waya ridwan waa mahadsan tahay yani ra-iisul wasaaraha indiya dalka indiya waad garanaysaa dal dee aada iyo aada soomaaliyana u daneeyo waaye muxuu ahaay intii dadaaladii soomaaliya lagu nabadaynayay iyo wixii ay socdeen dal muxuu ahaay door weyn ka qaato ahaa haatan dal dee weynaaday oo maxaanku iraha dhaqaalihiisina kobcay muhiimada dunida uu kuleeyahayna ay soo ballaaranayso waaye shirkaabaad ka garan kartaa africa oo uu qabtay marka kii saddexaad waaye labadii hore annagu mid unbaan ka qayb galnay si fiican uga ama inaan qayb gelin kumeelgaarkii waa tii aan ku jirnay kan hadda duruufihiis xogaa way ka duwan yihiin aada iyo aad ayaan wadahadal gaara midka shirka ka suko waan u galnay waxyaabo badan oo africa loo ballan qaadayna kolley waad la socotaa toban bilyan oo dollar oo deyma ilaa maxaan ku yidhahday lacaga badan oo kaleoo muxuuha deeqa ah oo ilaa hal bilyan ku dhowaanayo in la ballan qaaday africa marka de annagu si gaar ahaan ula shirnay afrika lamid maahin duruufo gaar ahaan leenahay waan u sharaxnay duruufaheena gaarka iyo soomaaliya xaaladda ay ku sugan tahay marka aada iyo aaday yani soo dhaweeyeen kaalmo midda garantiga iyo midda deynta intaba konton kun oo waxbarasho scholarshipis africa in la siinayo iyaduna inaan dadka ugu baahi badan maanta oo aqoon-yahano inay dhisaan raba ama aqoon-yahanadooda tacliin sare rabaan technologyga iyo scienceska transferka isgudubka lagu sameynayaa in aan dadka ugu muhiimsannahay marka aada u soo dhaweeyey guud ahaan waxaan ku ballanay in protocoladii la saxiixo dhexdooda oo africa iyo india ay saxiixdeen dhexdooda aan ku shaqeyno wafuud badan oo soomaaliya ah kuwa badan oo hindia mustaqbalka isdhaafsan doonaa amuuraha si farsamaha hoose usii dejiya waa gartay madaxweyne marka la eego dalalka afrikaanka ama madaxda afrika waxa ay kala hadlayeen indiya dabcan waa arrimo sidaad sheegtay malaha iyagu ay xiiseynayeen oo tiknolojiyadda iyo amniga kombyuutarada iyo ganacsiga la isdhaafsanayo ah waxyaabo gaara oo soomaaliya ay kala hadashay oo xilligan ay baahi u qabto miyaa jira oo laydinka aqbalay ama aad maaragta ka wada hadli doontaan
waxaan ka hadalnay dhowr ereaan ka hadalnay qaarna hadda ay deg deg yihiin oo mustaqbalkan dhow in la dhaqaajiyo la rabo kuwana ay miyigsi fog ay yihiin waxaan ka hadalnay dhinaca amniga khaasatan amniga xagga badaha indiya inay soomaaliya ka kaalmayso xag qalab iyo xag aqoonba waxaan ka hadalnay oo kale maxaan ku idhahday in dowlad maamul goboleedyada dalka ka dhismay hadda in awoodooda la dhiso oo qalab iyo maxaanku yidhaahday dhinaca security-ga dhinaca maamulka iyo tababarana la siiyo qalabeyna xafiisyada iyo dhina ciidamada localka ee deegaanadaas ay leeyihiin iyo maamulka dowladahaas muxuu ahay federaalka ee hadda dhismay sidii loo xoojin lahaa oo deg deg ayadana ah waxaan ka hadalnay in khubara loo soo diro soomaaliya si loosoo sameeyo daraasado lagu soo cayimayo baahida deg dega iyo midda fog ee soomaaliya si markaasi daraasadahaas wixii kasoo baxaa kuwa deg dega ahna dhaqsi loogu dhaqangeliyo kuwa kalene loogu sii diyaargaroobo waxaan ka hadalnay waxyaabo kaalma oo deg dega oo dhinaca ammaanka dhinaca beeraha huseeyo oo deg degana in hadda muxuu ahay sida ugu dhaqsiya badan soomaaliya lala soo gaaro
arrinta ka sokow shirka aad uga qayb galaysa indiya waxaad ka timid boqortooyada sacuudiga oo aad la kulantay reer boqor waxaana jiray warar sheegaya inaad kala hadashay sidii fursadaha shaqo dadka soomaalida loogu ogolaan lahaa iyo arrimo kale oo ah dabcan kaalmada dowladda iyo la dagaalanka argagixisada arrimahaas meel ma isla dhigteen mise waa wax bilow ah oo uun hadda bilowday
dabcan arrimahaas boqorka iyo dhammaan boqortooyada wasiiradii ila socday oo wasiiradooda dhikanka u dhigma ayagana la fadhiistay oo la hadlay waa run arrintaasi hadda waa cusub tahay markii ugu horreysay soomaaliya muddo dheer ka bacdi waxaa la ogolaaday basaboorka soomaaliga ah in muxuu ahay shaqaalaha soomaalida ah sharciyad lagu siiyo markii ugu horreysay bil ka hor waxaa lasoo ogolaaday ilaa shan iyo toban kun oo shaqaalaha cusub sacuudi arabiya inay soomaaliya ka qaadato laakiin hadda nambarkaas waan badinay boqorkuna wuxuu naga ogolaaday mabdiya nambarkiina aada loo kordhiyo tiradana wasiirka shaqada iyo wasiirka shaqada oo kale ayaa shir deg dega dhowaan isugu imaan doona laakiin tirada intaas way ka badan doontaa waxaa kale oo aan dee horumarka soomaaliya iyo dib u dhiska sacuudi arabiya inay ka qayb qaadanayso dalka soomaaliya sidii dib loogu dhisi lahaa dhinaca kaabayaasha dhaqaalaha dhinaca maxaanku yidhahday maalgashiga beeraha iyo badda waxyaabaha la xiriiro oo dhan waxyaabahaas ayaan isla soo qaadnay protocoladii in waxyaa la dila diyaarinayaa dhowaan muxuu ahaay wafdi sacuudiga ka socda ayaa soomaaliya iman doona wafuud kaloo soomaaliya ana sacuudiga ku noqon doonaan marka iyaduna howl bilow ay ahayd laakiin halkaasi waxaan kasoo helnay ogolaanshiyo ah boqortooyada sacuudiga inay dib u dhiska dalka soomaaliya boqorka uu ballan qaaday in uu maxaan ku irahdaa soomaaliya dib ay u dhisayso boqortooyada ka qayb qaadanaysa dib u dhiska soomaaliya si xoog leh